asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana wanaagsan dadweywa sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa iyo kuwana dhegaysan intaba waxaanu idinku salaaminaa salaamta islaamka haddaba madasha sixty maanta waxaa inoogu diyaara xildhibaan cabdi demed macalin maxamuud oo ahaan jiray wasiir wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdii kumeed gaarkahay sheekh shariif haddana ah xildhibaan kuna jira guddi hoosaadka amniga marka hore xildhibaan kusoo dhowow madasha sixty
waa dhowah waan idin salaamaya dhammaantiin waan idinkaga mahad celinaya waktigiina qaaliga oo aad jaamiska isiiseen inaan fikirkayga ku biiriyo maxaa la yidhaahdaa fikirka soomaaliyeed oo socda
waayahay xildhibaan annagana aad iyo aad waktiga qaaliga ee aad na siisay inaad kulaha jawgaaga kala jooga adduunka ale su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya xaaladda soomaaliya maanta
bismillahi raxmaan raxiim waxa weye waa xaaladda soomaaliya runtii wax mugdi ku jira ma ahan maantayto soomaaliya waxay ku jirtaa xilli uu dhammaanayo waktigii loogu talagalay xukuumaddii laba kun iyo labayo tobankii soomaaliya ka dhalatay iyo baarlamaankii laba kun iyo labayo tobankii soomaaliya ka dhashay oo la sugaayo inuu maxaa la yidhaahdaa dhammaado waktigoodu sanadka aanu ku jirno bisha agoosto labaatankeeda ugu dambeyn in la helo baarlamaan cusub isla bisha ku xigta ee sebtember tobankeedana in la helo maxaa la yidhaahdaa madaxweyne dowladda soomaaliya ay dooratay dadka shacabka soomaaliya ay doorteen waxaa lagu jiraa waktigii oo maxaa la yidhaahdaa ay xukuumaddii horena dhammaanaysay soomaaliyana laga sugaya isbeddel inuu inuu ka dhasho haddii ilaha yidhaahdo waayahay xildhibaan sida aad noo sheegtay xilliga la qaban doonaa waa september oo lagu soo dooran doono baarlamaanka iyo madaxweyne lagu soo dooranayo sidaanu ognahayna madashii hadda waa lagu kala kacay ay dowlad goboleedyada qaar ay ka kaceen kana biyo diideen waxyaalaha ka socda ma u malaynaysaa wakti intaa leegoo haray iyo maanta sida ay madaxda soomaaliyeed ay hadba dhinac isu jiidanayaan inay la dooran doono baarlamaan iyo madaxweyne
sida runtii ah waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu laabto sanadkii laba kun iyo labayo tobankii soomaaliya waxay sameeyeen dowladda hadda maanta jirta oo lagu keenay qaabka loo yaqaanay afar dhibic shan oo ay boqol iyo soddon iyo shan oday oo maxaa la yidhaha laga soo xulay qabiilooyinka soomaaliya ay baarlamaanka soo xuleen kabacdina baarlamaankii ayaa doortay runtii waxay ahayd markaasi horumar la gaaro waxay markii ugu horreysay oo muddo dheer waddanka soomaaliya gudaheeda madaxweyne lagu doorto ayay ahayd oo baarlamaan lagu soo xulo oo baarlamaan guddoomiye iyo ku-xigeenno ay doortaan laba kun iyo lix iyo tobanka waxaa la sugayey oo lagu heshiiyey waktigaasi laba kun iyo labayo tobankii shirarkii garawe iyo lagu qabanayey iyo gaalkacyo iyo jabuuti waxaa lagu heshiiyey inay systemkan afar dhibic shan uu dhammaado kabacdina ay maxaa la yidhaahdaa la gaaro system constituency ama qof uu matelayo deegaan uu matelayo meesha ay qabiil iyo ku imaanayso in la gaaro waxyaabaha waxay noqotay marka waktigan dartaano la joogo caqabada noqday oo maxaa la yidhaha weli aysan caddayn qaabkii looga gudbi lahaa afar dhibic shan dadka qaba marka afar dhibic shan inay tahay maxaa la yidhaha xalka keliya oo jira waxyaabaha ay daliilsanayeen waxaa ka mid ah inaanay hadda jirinin qaab asaga dhaama oo loo wareegi karo meesha dhinaca kaleetana dadka deegaanka aaminsan ay qabaan in la helo xildhibaano rasmi ah oo matala deegaan matala horena loogu heshiiyey laba kun iyo lix iyo tobanka inaan loo noqon doonin afar dhibic shan arrimahaas waxay keeneen kala ra'yi doonaansho aada u ballaaran xukuumadda dowladda federaalka soomaaliyana waxay baarlamaanka soomaaliya u sheegtay inaanay haynin wax farsamo ah ama qaab doorasho aanay haynin laakiin ay u baahan yihiin inay helaan wada tashi taasaa madasha lagu dhisay madashiina kabacdi saad ogsoon tahayba dhowr jeer oo isku dayo iyo is-imaansho ay la isugu yimid aakhirkii waxaa lagu kala tegey inay maxaa la yidhaha iyaga wax isla garan kari waayeen kabacdina ay markaasi noqoto inay dowladda federaalka ah ayadu intay option soo qaadatay u yeelisoo tiraahdo optionkaas ayaan maxaa la yidhaahdaa annagu idiin haynaa ayadiina ay markaasi international communitygu ay ku garab siiyeen kabacdina ay keentay in lagu kala kaco oo maxaa la yidhaahdaa puntland oo ayadu cabashada ugu weyn ka qabtay ay muujiyaan inaanay maxaa la yidhaha qaadanaynin go-aanka noocaas ah sidoo kaleeto waxaa maxaa la yidhaha iyadana kamid ah baabka eluka aragti duwanaa soomaaliya waxay isla qaateen sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii markii constitutionka la sameynayey in la dhisi doono aqal sare aqalkaas sare oo runtii matala stateska matali doona oo ka duwanaan doona golaha shacabka asiga ruuxadiisa qaabka loo keenayo waa lagu kala aragti duwanaaday runtii taasi maantayta soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay maxaa la yidhaahdaa ay ay gasho xaalad kala qaybsanaan iyo markii loo fiiriyo gobolkaasi ismaamulka puntland soomaaliya oo maxaa la yidhaha shacabkoodu ay si aada ugu qiireysan yihiin inaysan ku qanacsanayn waxa hadda dowladda federaalka ay soo jeedisay waxaa muuqata cabsi aada u weyn oo markaasi shacabka soomaaliyeed oo dhan iyo siyaasiyiinta iyo maxaa la yidhaha dadka soomaalinimo daneey o dhan ay dareemayaan inay welwel ka qabaan inay soomaaliya isku jirkii iyo joogii ay laga yaabo inay dhibaato geliso se waxay tahayba balse waxay doontaba ahaatee wa waxaa jirta mas-uuliyad saaran mas-uuliyinta ugu sarreysa ee dalka oo inay maxaa la yidhaahdaa qaanac la gaaro oo qolo kasta lagu qanciyo sidii soomaaliya un ay uga gudbi lahayd marxaladan oo haddana markaasi marxalad doorasho iyo in isbedel uu yimaado la gaari lahaa yaa hadda waxa weye weji ugu weyn oo hadda maanta yaalla oo furan kaas wey waayahay xildhibaan sida aad noo sheegtay kolley waa lagu kala fikra duwan yahay in la qaato four point five mise degmooyinkii ayaa lagu soo doortaa idinka xildhibaan ahaan waxaad kasoo jeedaan gobolladoo dhan baad kasoo jeedaan miyaysan ahayn xilligii aad soo faragelinayseen oo ahayd inaad waddanka badbaadisaan
waa run waxaad ogsoon tahay laba maalin ka hor inuu baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya soo saaray qaraar oo uu ku sheegayo inaysan maxaa la yidhaahdaa haddii ay dadka isu yimid ay wax xun isla qaataan inuu baarlamaanka soomaaliyeed uu iyadoo loo danaynayo dalka loo danaynayo in xataa hadday noqoto in qodob constitutional oo sharci ah wax hal ah loo arko in loo bedelo xitaa ee baarlamaanku diyaar u yahay inay u codeeyaan oo ay maxaa la yidhaahdaa si la isla jaan qaado ay ay garabkeen lakiin baarlamaanka decisionkiisa waxaa kamid ahayd inaanay aqoon inaysan aqbali doonin haddii aan maxaa la yidhaahdaa si consens ah ama cod loo wada dhan yahay oo lagu midaysan yahay aan go-aan loo qaadanin ee haddii ay timaado in lagu kala qaybsanaado aanay baarlamaanku markaasi aqbali doonin ilaa iyo hadda markii xukuumadda iyo ay kala boodeen waxaa jira qaab nidaam oo sharci ah oo baarlamaanka wixii lasoo gelinayo ay u timaado ilaa hadda xukuumadda ayay weli gacanteeda ku jirtaa golaha wasiiradu waa isu yimaadeen waana isla qaateen inay nidaamkaas dowladdu ay wadato maamul goboleedyada loo soo jeediyo balse xukuumadda waxaa laga sugayaa inay kusoo negotiate gareeyaan oo ay kusoo qanciyaan dadka fikirkaasi ayagu ay gaareen diidan inay kusoo qanciyaan haddii ay markaasi kusoo qanciyaan oo ay markaasi baarlamaanka hor keenaan waa waxa weye baarlamaanku markaas inu socodsiiyo hadday ku qancin waayaan markaasaa baarlamaanka uga furan tahay inay go-aan qaataan ama ay maxaa la yidhaha faragelin ku sameeyaan
waayahay halka aad nagala socotaan waa madasha tigisi waxaanu ku wareysanaynaa xildhibaan cabdisamed macalin maxamed oo ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdii kumeel gaarkeed xildhibaan haddii aan ku weydiiyo su-aasha kale oo ah dowlad goboleedyada lasoo samaynayo sida hadda galmudug oo kale oo lasoo sameeyey hiiraan iyo jowhar oo la samayn doono idinka xildhibaan ahaan maidinku soo noqotaayo arrintaa hawshaa ma gashaan ma ka gashaan
sida runtii ah weli sidaa ogsoon tahayba weli lama samaynin ama ha ahaado mid hadda cusub oo la sameeyey ama mid hore ahaatee stateku wuxuu sharci noqonayaa markii inta stateka lasoo dhiso oo shuruudiisii iyo wixiisi lasoo dhamaystiro lahor keeno baarlamaanka ee baarlamaanku ansixiyo markaas state buu noqonaya lakin waxay ogsoon tahay waxyaabaha hadda stateyada ka jira soomaaliya ka jira kulligood waa statedyo kumeel gaar ah marka la tilmaamayo waxaa lagu tilmaamaa kumeel gaar macnaheedu waxa weeye in maxaa la yidhaahdaa loo diyaar gareeyo qaabkii federalismka oo stateyadii la balaamgareeyey kabacdina maxaa la yidhaahdaa xukuumaddu ay soo waafajiso shuruucdii markaas kabacdi baarlamaanka la hor keeno markaasaa baarlamaanku ansixinaya inta ka horeysa waxaa looga loo loola macaamilaya inay yihiin kumeel gaar inay yihiin yaa loola macaamilaya saasayna markaasi ay ku noqon yaa yay u baahanaysaa inay ku noqdaan kuwo hore iyo kuwo dambe midkoodnana maxaa la yidhaha waxda baarlamaanka inta la keenay laga ansixiyey oo loo sameeyey ma jiraan waxaa sidoo kaleeto ayaduna jirta soomaaliya weli waxaa laisla qaatay in ba in federalism federa federal system la qaato laakiin ilaa hadeertaan wax soomaali system oo la yaqaano oo oo federaalka noocuu yahay oo degsan oo laisla waafaqay ma jiraan waxaa moodaa inay xukuumadda aada u dejisay maamul dhisidii intii aan horta marka hore macnihii federaalka aan isla fahmin iyo qaabka u shaqeynay mararka qaarkood aad arkaysid awoodihii dowladda federaalka iyo tii statesku inay mararka qaarkood isku dhacayaan oo aan weli wax kala qeexinayn nooca federaalka oo la qaadanayo qaabkuu yahay aan weli definitionkeedii la dhamaystirinin marka waxaad moodaa waxyaaba fara badan in aada loo dadejiyey weliba maxaa la yidhaha muddooyinkan dambe oo oo qaabkii federalismka ah laakiin wax aad u tira badan aad u tira badan ayaa weli dhiman oo runtii shuruuc ahaato ama boordaradii ha ahaato dhinac walba ahaatay aad wax badan baa dhiman waayahay xildhibaan sida uu madaxweynuhu sheegay wuxuu ku sheegay isagoo ka hadlaya kismaayo in ay ugu dambayso dowladaha lasoo dhisayaa dowladda dowlad goboleedyada hiiraan iyo jowhar ama shabeellada dhexe sida u aragtaa in khaatumo iyo maakhir oo iyaguna ah state sharciguna sida uu dhigayo xildhibaan baa tahay aad og tahay uu dejinayo inay yihiin state buuxa haddii ay laba gobol iyo wixii ka badan sanaag iyo sool iyo cay miyaysan ahayn xaq in lasoo dhiso mise dowlad goboleedyadii waqooyi iyaga waa la ilaabi
runtii anigu ta ma maqlin khudbad madaxweynuhu uu sheegay uu leeyahay ayagaa ugu dambeeya laakiin waxa weeye saasna waxaan umalaynaya insan fahamkaygu kolley sax kuma ahan sidaas sababto ah meelo badan baa dhiman gobolka banaadir oo hadda anigu kaala hadlayo staaskiisa oo maxaa la dastuur ku taalo in sharci gaara lagu soo saaray xitaa weli maxaa la yidhahdaa laislama meel dhigin inuu noqon doono dowlad goboleed inuu noqon doono inuu magaalo gaaraho oo calaamad gaara noqon doono qaabkuu noqon doono weli islama meel dhigin marka runtii kuma eka oo keli ah dalku kuma eka puntland iyo galmudug iyo hiiraan iyo jowhar iyo maxaa la yidhaahdaa south west iyo jubbaland keliya dal kuma eke meelo badan baa dhiman marka waxaan is leeyahay weli ma dhamaystirminin qaabkii maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleednimada soomaaliya weli wax badan baa ka dhiman
laakiin haddii aan halka kugu celiyo si u aragtaa in gobolka sanaag iyo sool oo iyagu had iyo jeer ka hadla midnimada soomaaliya in iyaga laftigooda la eego oo weliba de ninka xildhibaan baatiine midnimada ay iyadugu laftigoodu ay garab yihiin in labadaa gobol la sameeyo si u aragtaa xildhibaan
aniga shaksi ahaantayda qof ahaantayda waa aaminsanahay cid dad kastoo soomaali aho isu taga oo ayagu nidaam aaminsan oo constitutionkii waafaqsan inay wax samaysan karaan laakiin waxaad og tahay inay controversial fara badan ka jiro areadaas oo maxaa la yidhaahdaa dhinac ay puntland ka kalaam garaynayso dhinac somaliland ka kalaam garaynayso dhinacba si wax uga jiraan waa arrin u baahan in maxaa la yidhaha laga sameeyo negotiation iyo wax laga sameeyo laakiin ani shaqsiaanteyda waa aaminsanahay sida dastuurku qabo maxaa la yidhaahdaa laba gobol iyo wixii ka badan oo isu tagaaho inay qaadan karaan nidaamka federalismka oo ayagu ay samaysan karaan wax
waayahay xildhibaan sidaana ognahay waagii aad ahayd wasiirka arrimaha gudaha mar aad la socotay websi aad ku tagteen dalka turkiga aad markaad la hadlayseen somaliland iyo soomaaliya aad wada hadlayseen miyaysan ahayn dadka waqooyi degen oo dhan imaad markaas haddii aad dad soomaaliyeed ahaydeen markaana aad ahayd wasiir imay ahayd imaa dadka waqooyi oo dhan waqooyi iyo koonfur loo wada hadlo se waxay ahayd dad gooniya oo markaas somalilandna oo gobollo gooniya kasoo jeeda imaad la hadashaa
warta waa mahadsan tahay waa su-aal runtii macnalaho in laga jawaabo u baahan waxaan rabaa marka inaan ku sheego anigu waxaan ahaa wasiirkii hogaaminaya wafdigii ugu horreeyey oo kaga qayb galay wadahadalkii soomaaliya somaliland markii ugu horreysay oo laga bilaabayey meesha la yidhaahdo london u k maxaa la yidhaahdaa kabacdina wixii markaas ka dambeeyey waxaa wafdiga dad kala duwan baa waday laakiin marar badan qeybaan ka ahaa oo maxaa la yidhaha member member baan ka ah maadaama bilow kasoo bilaabay waxaan rabaa inaan kuu sheego marka koowaad wax kasta oo la bilaabaya waxay leeyihiin meel ay ka bilowdaan oo furo ay ka bilowdaan waxa ugu weyn oo meesha ka jiray markii ugu horreysay saa ogsoon tahay dadka somalilandka maamulka ka jiray dhinacaasi waxay diidanayeenba in ay wada hadalba la furaan oo waxay u yaqaaneen criminal inay tahay in lala hadlo dadka soomaaliyeed in lala hadlo maalinba meel baa laga soo fujinayay waxaa laga bilaabayay marka ugu horreysay bal nidaamka meesha ka jira in marka hore isaga wadahadalka lala bilaabo laakiin natiijada iyo conclusionka ugu dambeeya waxa iska lahu waa dadka deegaanka degan iyo shacabka deegaanka degan ma ahan siyaasiyiinta oo qura laakiin marka ugu horeysa in la helo in loo gudbo stagekaas loo gudbo waxaa fura u ah in loo soo maro maxaa la yidhaha geedka ugu horeeya in loo soo mara muhiim ah marka wadahadalku markiisi hore wuxuu basically uu ku salaysnaa in maxaa la yidhaahdaa maamulka meesha ka jira asaga laga bilaabo kabacdi loogu daadego hoos loogu dego ilaa shacabka ka gaarto ilaa maxaa la yidhaahdaa dhinac walba ay maxaa la yidhaha dadku ay ku qancaan qaabkaas u socday inkastoo maalmahan dambe aan aan u jeedinin wadahadalku qaabka u bilawday inuu u socdood moodi inuu hadda uu kusoo arooray qaab un siyaasadeed oo maxaa la yidhaha dhinaca dowladda federaalka soomaaliyana ay maxaa la yidhaahdaa tusinayso caalamka in wadahadal uu socdo laakiin aanu ahayn wax jinawan ah oo taargad leh inuusan ahayn dhinaca kale somaliland waxadeedana ay barashar ka socda dhinaca international communitiga oo kaleeto iyo inuu maxaa la yidhaha hadda un ku hayo laakiin uu ajendii u bilawday oo ahaa in maxaa la yidhaha inta marka hore laga soo bilaabo dhinaca dadka maxaa la yidhaahdaa maamulka ah kabacdi lagu dhamaado ilaa shacabku ay talada u dambeyso ka lahaadaan waxaa moodaa hadda inaan dariiqadaas aan sidii kulley u bilawday inuusan hadda ku soconin laakiin xildhibaan haddii aynu eegno waqooyi dadka raba go-itaanka waa dad iyagu ka soo jeeda gobollo gooniya sidii aan su-aasha markii horeba ku weydiiyey dad ayaa iyagu kasoo horjeeda waqooyi ahaan oo diidan oo raba midnimada maxaa loo diiday dadkii midnimada rabay in lala hadlo oo had iyo jeer loo culayska loo saara dadka aan rabin
sida runtii ah waa run dad anigu markii aan wasaaradda joogay waa arkay dad aada u kala duwan oo maxaa la yidhahda dadka deegaanka somaliland degan ah oo oo oo unitiga aada u danaynaya lakiin waxaan rabaa inaad fahamtid mar kasta oo la rabo in wadahadal la sameeyo ama waxun la sameeyo waxa weye marka ugu horeysa in wixii markaas hadba jira oo maxaa la yidhahda ga gaab oo jira marba dhinac laga soo wareejiyo waxaad ogsoon tahay muddo dheer baa waxaanu maxaa la yidhahda ismaandhaafkan jiray marka ma aha wax maalin iyo saacad iyo wakti yar ku xalismi kara haddii aanay suurtagal noqonin in maxaa la yidhahda dhinacii laga soo bilaabay laga soo bilaabo waxaa imaanaysa in maxaa la yidhaahdaa ay caqabad timaado mid kale dhinac kale loo dhigo oo saas hadda aad usheegis loo fiiriyo dadka reer somaliland oo degan somaliland degan areada loo yaqaano dhulka loo yaqaano british somaliland loo yaqaano waxa weeye dad aada u fara badan baan ku qanacsanayn maxaa la yidhaahdaa maamulada meesha ka jira iyo qaabka wax u jira aan ku qanacsanayn dad fara badanna waxay aaminsan yihiin maamul iyo nidaam iyo inay wax leeyihiin marka haddii la galo oo dadkii raadinaya wanaag galaan ay dhex galaan meel oo aan waxba ka imaanayn waxaa laga yaabaa in culaysku bato waxaa marka aragtidii ugu horreysa laisla qaatay ahayd sababta marka ugu horreysa in maxaa la yidhaha maamulka meesha ka dhisan loo maro si kabacdi loo gaaro oo maxaa la yidhaahdaa dadkii kaleeto loogu gudbo haddii kaleeto waxaa lala kulmi lahaa caqabad fara badan oo maxaa la yidhaha dhinacaas ku saabsan baa lala kulmi lahaa mana aha macnaheedu in dadka soomaaliyeed ay xaqirayaan dadka kaleeto oo soomaaliyeed oo deegaankaas ku nool oo doonaya in dadkooda kaleeto wax la qabsadaan in la xaqiraya ma ahayn laakiin waxaad ogsoon tahay dalka soomaaliya oo maxaa la yidhaahdaa markii laga reebo hadda dhinacaas kaleeto oo british somaliland laga reebo waxaad ogsoon tahay ilaa iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey xukuumad aada u ballaaran oo baaxad weyn leh oo xukuumaddii militariga maxamed shaad barre allah u naxariista uu hogaaminaya wixii ka dambeeyey inaan is imaanin xukuumad dalka oo dhan maxaa la yidhahdaa saameysa iyadoo ruxaddeeda waxay kamid tahay sababaha ee kalifaayay inaan maxaa la yidhaahdaa aan dowladda soomaalida halkan ka jirtaa aanay gaarsiinin nidaamkeedii iyo iyo wadatashigeedii iyo maxaa la yidhaahdaa dhinacyada looga baahnaa is halkaas isgaari karin waayahay xildhibaan laakiin laftigeeda weli waqooyi ayaynu ku jirnaaye gobollada sool iyo sanaag somaliland waxay u isticmaashaa lacagta loo siiyo inay hub kusoo gadato kadibna ay shacabka ku caburiso idinka laftigiinu xildhibaan ahaan iyo dowlad ahaan weli intaad soo istaagteen kamayna hadlin arrintaas mana aydan cambaarayn maxaa arrintaasi mindaa dadkaasi dad soomaaliyeed maaha
horta walaal waxa weeye marka koowaad dowladda waa kala qaybsan tahay waxaan malayna si fiican aad u fahamsan tahay dowladda waxay u kala qaybsan tahay hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejinta hay-adda fulintu ayadaa waxay uxilsaaran tahay waxyaabaha oo maxaa la yidhahda noocaas oo kala keenaya iyo waxay loo arko inay cabasho dad ka socdaan inay maxaa la yidhaahdaa iyadu ay tallaabo ka qaadato haddii uu markaasi ay uga baahato maxaa la yidhaahdaa dhinacyo kaleeto ama baarlamaanka ama shuruuc kale u baahatona markaasi ay baarlamaanka soo wadiisto dhanka kale marka loo dhigo waxaa jira baarlamaanku ma ahan maxaa la yidhaha dad oo waxaan ogsoon tahay inuu ka kooban yahay soomaaliya oo dhan dhinacyo kasta ilaa gobolada taa sheegayso inta ka kooban yahay markii uu xildhibaanku marka uu shaqadiisa fushanayo waxyaabaha ugu horeeya kamid tahay oo ah inuu riboor gareeyo oo uu baarlamaanka weydiiyo ama usoo gudbiyo sheego wixii cilada ciladaha oo jira meesha jira sida runtii ah maxaa la yidhaahdaa soomaaliya ma aha dhinaca keliya waqooyiga koonfurka ruuxadiisa waxaa ka jira waxyaaba fara badan oo sidaas ah soomaaliya weli ma gaarinin heer wax walba loo xaliyo sidii uu nidaamku ahaa ama sharcigu ahaa laakiin haddii ilaah yidhaahdo waa dariiqadii baa lagu socdaa soomaaliya ugaari lahayd mar labaad inay lugeeda ku istaagto oo wax kasta sidii loo xalinaa loo xaliya laakiin maantayto intaa adigu haddaa sheegaysid iyo inka badanba dhinaca koonfurtana waa ka jirtaa dhinacyo badan kalena waa ka jirtaa marka weli lama gaarin waqtiga wax walba waayahay waxaan isaynu ogsoonnahay galmudug dowlad goboleedyadka hadda cusuba la asaasay waxaa laisku haystaa dhinaca puntland xuduudka waa laisku haystaa dhinaca kale waad og tahay sunna wajamaaca ayaaba ku haysto madaxweyne isagu gooniu ah halkaas ka sheegtay adigu laftigaagu markii aad wasiirka ahayd arrimaha gudaha kolley alsunna wajamaaca dhinaceeda ayaad kasoo gashaan umalanaya saan ogsoonahay marka sidee u aragtaa in kala qaybsanaanta galmudug inay leedahay hadda laba madaxweyne xuduudkii puntland laftigeeda aan weli la caddayn oo laysku haysto soo u aragtaa wareerkaa dadka la dhexgelinaya shacabka soomaaliyeed
waa arrimaha weli u baahan in xal laga gaaro oo soomaaliya laga xaliyo oo meel kasta ka jira oo dhinac walba ka jira arrinta haddaa sheegaysid oo dhinacan maxaa la yidhahda area galmudug ka jira oo ama ku saabsan border ku saabsan ama maamulada laba maamul oo kala samaysan ku saabsan waa arrimaha looga baahan yahay dowladda federaalka inay xaliso oo maalin walba aan ku qaylino maalin walba aan weydiino inay dowladda federaalka oo ay time geliso oo ay xaliso oo ay problemkaas xaliso waana wax arrin u taalla weeye maxaa la yidhahda dowladda federaalka inay iyadu ayna ka suginin inay gacan shisheeye iyo cid kale timaada u xalisee inay iyadu xalisa laga sugaayo weye arrintaasi arrimo fara badan oo dhan waa weli waxyaaba outstanding ah oo taagan oo aan weli xal loo samaynin
laakiin de xildhibaan soo ma ahayn shaqadiinii inaad federaalka sharciga u dejisaan u kala dejisaan qaabkii marka dowlad goboleedyo lasoo magacaabayo xuduudkeeda halkuu noqonaya sharci intay leeg baa loo ogol yahay nin waliba meel buu taagtay madaxweynena waa sheegtay awoodna waa sheegtay marka waxaa isku khaldanday federaalku awoodu lahaa iyo dowlad goboleedku awoodu lahaa intuu wa isku khaldantay idinkuna laftiinna soo ma ahayn inaad gaabistaan soo maya ka taas
waa mahadsan tahay waa arrintaa weye problem jira weye waxa hadda aad sheegaysid laakiin waxaan rabaa hore inaan kugu sheegay waxaa la dedejiyey federalismkii in la dhiso goboladii la dhiso before aan laislaba qaadanin qaabkii iyo nidaamkii ay maxaa la yidhaahdaa ama awood qaybsigii ama power sharingkii ama maxaa la yidhaha nidaamkii u dhismayay aan laisla qaadanin waxaa ogsoon tahay guddiyadii ugu horreeyey oo constitutionalka ahaa oo ama guddiyadii boodarrada iyo xuduudada sameynaya ah ama guddiyadii kaleeto oo electoral commissioneska ahaa oo doorashada sameynayay intaba inay controversial ka taagan yahay oo ay maamul goboleedyo taagan yihiin maxaa la yidhaahdaa nalagama siinin talana lagama siinin member iskuma dhigin waxyaaba noocaas ah oo ay macnihii aysan weli shaqadooda si aysan uxanin aysan u qabsanin waxay ahayd marka ugu horreysa guddiga boodarradu inuu calaameeyo goboladu sida ay ukala boodarrada u kala leeyihiin meesha state ku bilaabanayo iyo meesha ku dhammaanayo maxaa la yidhaahdaa guddiga doorashaduna uu ka ahaado observers qaabka ay doorashada u dhacayso observers maahana in ayagu ay ay president ka ahaadaan waxaana muuqata inaan sirida qaarkood aysan ku qanacsanaynba oo aysan aysanba ku qanacsanayn inay yihiin genuine guddiyo oo jira oo ay ayagu qeyb ka yihiin oo sharci ahaan ku dhisanba inay doodka badan ka taagan yihiin marka waxay kamid tahay waxyaabaha aada confusionka u ah oo weli meesha ka taagan oo aan weli xal badan u samaynin mana ahan oo keliya ah arrin mas-uuliyaddeeda baarlamaanka u taalle waa arrin laga rabo oo loo idmaday xukuumadda loo idmaday inay iyadu ay xaliso
wayahay maalin dhowto jawaahiri oo ah afhayeenka guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku tegey dhinaca kale ayuu ku tegey soo u aragtaa inuu dhuusmaradi meelaha aado oo weli class jira awgeys uu dhinacii kalena aanu aadin
waxaan rabaa horta marka inaan ku sheego guddoomiyaha golaha shacabka maxamed cusmaan jawaari waxa weye guddoomiye baarlamaanka wey soomaaliyeed ma ahan guddoomiye baarlamaan oo dowlad goboleed waa guddoomiyihii baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaana maxaa la yidhaahdaa uu tegey magaalada dhuusamareeb oo iyadu magaalo madax u ah systemka meeshaas ka dhismay waxaana u aaday oo uu publicla caddeeyey oo idaacadahana ka caddeeyey meeshii markuu istaagayna ka caddeeyey inuu u aaday maadaama sida haddaba adigu aad hore u sheegtay in maamulo kala duwan ay ka jiraan meeshaasi oo dadku kala qiibsan yihiin inay mas-uuliyad ka saaran tahay si dadka la isugu soo celin lahaa oo dadka la isugu keeni lahaa oo loo midayn lahaa ma aha keliya inuu iyada tegay meesha la yidhaha cadaadana wuu tegay hadda ka hor wuu tegey oo maxaa la yidhaha uu kala qayb galay maxaa la yidhaahdaa systemkii meesha ka dhismaayay guddoomiyaha baarlamaanka mas-uuliyadda saaran waxay tahay inuu maxaa la yidhaahdaa soomaaliya oo dhan uu uu wax uu ka qaban karo iyo sidii uu usaacidi karo iyo maadaama uu asagu guddoomiye u yahay golihii shacabka oo matalayay shacabka soomaaliyeed anigu waxaan u arkayaa inay tahay tallaabo oo runtii ammaan lagu ammaani karo guddoomiyaha baarlamaanku inuu u kuurgalo oo raadiyo xaqiiqada dhabta ah oo haddana uu horseed u noqdo in la helo isku soo dhowaansho iyo nabad inuu ka sameeyo meel kasta oo soomaaliya ka mid ah gaar ahaana goboladaas oo maxaa la yidhahdaa si weyn loogu uga jirto iskhilaafiya uga jiraan inuu qayb ka ahaado runtii waxa weeye waa mas-uuliyadda saaran waana maxaa la yidhahdaa runtii wax lagu ammaani karo wey guddoomiyaha
waayahay xildhibaan maalmo dhoweyta waxaa la duqeeyey kenya duqeysay magaalo kamid a ceelcad la yidhahdo madaxweynuhu boqosho wuxuu ku joogaa barordiiqa oo weliba uu ku tegey kenya xildhibaan ahaan weli kamaydan hadlin miyaysan ahayn inaad cambaaraysaan shacabka soomaaliyeed oo diyaaradaha lagu laynayo weliba xoolihii la laynayo dadkii la laynayo madaxweynuhuna inuu ku tago meelo kale waddamo kale ku tago isagoo aan weli arrintaa kana hadlin idinkuna ciidan ka hadlin miyaysan arrintaasi ahayn mas-uuliyad daro
horta waxa weye waa waa runtaa weye horta sidaad ogsoon tahayba meeshaas waxaa ka dhacay wax aad u dhibaato badan ciidamo badan oo oo oo kenya ka imaaday oo ayagu u joogay asi amison yaa waxaa nimankan nabadiidkaa oo ay ku gaarsiiyeen dhibaato aad iyo aad u fara badan oo runtii wax aan la qarin karin ah waxaa sidoo kaleeto ayaduna dhacday oo ciidan kenya markii koowaadnaan ahayn markii labaadnaan ahayn oo dhowr jeer isku xigta waxaasu kala sameeyey inay duqeyn cirka ah sameeyaan oo markaasi dad masaakiin ah iyo xoolo iyo maxaa la yidhaahdaa lagu lagu dhibaateeyey macnaheedu maaha baarlamaanka soomaaliya inuu ka aamusay baarlamaanka soomaaliya waxaad ogsoon tahay laba saddex maalmood ka hor waxaa la hor keenay mooshin maxaa la yidhaahdaa arrintaa ayadaa loogu soo horjeedo oo xildhibaano badan ay soo saxiixeen yaa waxaa loo qeybiyey baarlamaanka waxaana looga doodayaa oo maxaa la yidhaahdaa looga hadlaya maalinta ugu horreysa oo kulan baarlamaan la isugu yimaado sharciguna wuxuu yahay markii mooshin la keeno oo xildhibaanada qaarkood mooshin keenaan isla maalintaa lama akriyo markii loo qeybiyo xildhibaanada oo xildhibaan walba soo akristo oo wixii uu tala ku dari lahaa iyo wuxuu fikir ku darsan lahaa uu soo daro yaa la hor keenaa baarlamaanka waxaan rajaynaynaa maalinta ugu horreysa inay noqon doonto oo maxaa la yidhaha baarlamaanku oo la isugu yimaado oo shaqo inuu baarlamaanku markaasi arrintaasi doorgarayn doono laakiin runaantii wax qof kastoo soomaaliya damiir leh wuxuu ka tiiraanyoodo weye wax ciidamada cirka maxaa la yidhaha kenya ay ku sameynayaan dadka masaakiinta oo shacabka oo areas ku nool oo ayaga ruuxadooda victim oo ahaa dhibaato ku qabay shabaabka oo maalin kasta dadka biraynaya maalin kasta dadka laynayay haddana in loogu sii daro duqeyn loogu sii daro ayaan darro weye oo runtii aan marnaba aan maxaa la yidhaha qof damiir loo soomaaliya usa qaadan karin waayahay xildhibaan sida aad noo sheegtay dowladda kumeel gaarkayay shirkii waxay soo saartay sidii doorashada loogu geli lahaa twenty sixteen aqalka cad aqalka sare sidee lagu soo dooran doonaa
sida runtii ah waxaa la sheegay oo hadda xukuumaddu barbusal usoo jeedisay in aqalka sare stateska jiraahu ay u sinaadaan kabacdina maxaa la yidhaahdaa markii loo sinaado lix state ay kasoo qaadeen oo lixdaas state min la siiyo sideed xildhibaan la siiyo konton iyo afarna waxaa ku taala dastuurka inay noqdaan aqalka sare uu noqdo kabacdina la yidhi saddex xildhibaan waxaa loo dheereynaya puntland saddex xildhibaanna waxaa loogu dheereyn doonaa somaliland saas wey sida ay maxaa la yidhaha xukuumadda soo jeedisay sida ay maamul goboleedyada qaarkood kaga caroodeenna sidaasay ahayd marka la fiiriyo markooda constitutionka la fiiriyo sharciga la fiiriyo aniga ma aqaano sida ay sax u noqon karto somaliland stateka la yidhaahdo waxa weeye xildhibaano aqalka sare ah uu baarlamaanka soomaaliya oo aqalka sare ku yeelanaya aada uma fahmi karo sababtoo ah dastuurka qodobkiisa toddobaatan iyo koowaad waxaa ku taala aqalka sare wuxuu matelaa statesku matelaa maaha inuu matelo shacabka gooni u matelo wuxuu matelaa statesku matelaa ama maamul goboleedyadu matelaa maamul goboleed la yidhaahdo somaliland oo maanta soomaaliya ka tirsan oo dowladda federaalka soomaaliya oo ay maxaa la yidhaha wax ku darsadaan oo ay dowladdii maxaa la yidhahdaa uu matelay wadooda doona aqalka sare anigu ma arko meel ay maxaa la yidhaha fid ka tahay nidaamka ka tahay sababtuna waxa weeye markii uu puntland oo kaleeto ama jubbaland ama south west oo kaleeto iyo ay leeyihiin aqalka sare dad ka socda markastay doodayaan waxay ku doodayaan maxaa loo qabtay dowladda puntland maxaa loo qabtay dowladda jubbaland maxaa maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad dalka looga sameeyey waxyaaba caynkaasi ku doodayaan ma garan karo cid hadhood ku doodi doonto somaliland maxaa loo qabtay iyo maxaa xagga laga yeelay waxa weye runtii arrin aan ilaa hadda caddayn keliya waxaan ogahay inay xaq u leeyihiin inay doorashada ama wax laga dooranayo madaxda sare qaranka inay wax ka doortaan wayahay yihiin oo ay dhibaano yihiin wayahay xildhibaan su-aasha kale aan ku weydiinaya saddexda puntland loogu daray iyo saddexda somaliland loogu daray miyaysan u ekayn khaatumo iyo makhir waxay lahaayeen in lagu kala daray puntland iyo somaliland federaalkuna uu weli u haysto laga dhigayo meesha meel la isku haysto puntland iyo somaliland ay isku haysato aanu dadka meesha u dhashay aanay faragelin ku lahayn
waa waxa weye runtii markii la fiiriyo hadda meel unbaad ka cabirtay lakiin waxaad ogaataa meesha ugu weyn horta wax iska dhaafsan yihiin dastuurka waxaa ku taala in maxaa la yidhaahdaa goob aqalka sare marka la samaynaayo uu base u yahay oo lagu sal lagu saleeyo sideed iyo tobanka gobol oo dalka soomaaliya ka jirtay waktigii maxaa la yidhaahdaa xukuumaddii dhexe oo oo oo hogaaminda maxamed barre ay ay meesha ka baxday sagaashankii markas loo fiiriyo hadda sida loo qeybiyo xataa fidkuma ahan adoonta dhinacaas kule ka fiirinin sideed iyo toban gobol oo soomaaliya waxaa kamid ahaa gobolka banaadir baa kamid ahaa ilaa hadda sana wax loo qoondeeyey ma muuqdaan oo ma yaalaan oo konton iyo afartii loo xildhibaan oo aqalka sare ahayd sida hadda muuqato waa la qaybiyey oo sidaasaa lagu qaybiyey marka macnaheedu maaha wax meesha saxa inay yaalaan wax badan oo controversiala ka jira wayahay xildhibaan gebagabadii dadka ku dhegaysanaya dadka ku dhegaysan doona maxaad kusoo gebagabanaysaa taladaada aad kaga tegaysaa
horta waxaan waa marka koowaad waa idin mahad celinaya dadaalka dheeraadka ood samaysaan iyo sida aad maxaa la yidhaha mar walba dadka meelaha kala duwan jooga aad u gaarsiisaan wararka marka labaad waxaan rabaa inaan dadka soomaaliya meel kastay joogaan aan maantayta u jeediyo soomaaliya waxay maraysaa xilli aada u adag xilli loo baahan yahay in qof kasta oo aqoon leh iyo qof kasta oo maxaa la yidhaha contribution leh oo ama mid siyaasadeed ama mid kaleeto inuu maantayta soomaaliya loo wada gurmado loo istaago meel kasta waxaa ka jira cabasho meel kasta waxaa ka jira problem sida muuqatana xukuumadda maanta dalka ka jirtaa oo capacity intaa leeg ay wax walba ku xaliso kama muuqdaan waxaan rabaa inaan u jeedo shacabka soomaliya meel kastay joogaan in maxaa la yidhaha cabdiifada iyo maxaa la yidhaahdaa inta la iska daayo lasu sabro waddanku inuusan biis biis kala noqonin oon kala gogo-inin oo uusan kala qaybo qaybo noqonin in loo istaago in la isku dayo cid walba in la wada qanciyo oo si wada jir ah loo qanciyo qof kastana maxaa la yidhaahdaa oo oo soomaali oo ka geysan kara kaalin ka geysan kara ama mid caqli ha ahaato ama mid siyaasadeed ha ahaato ama dhinacyo kale ha ahaatee soomaaliya maanta waxaa ka muuqata inay mar labaad laba kun iyo labayo tobankii markii aan ka dagaalamaynin in mar un dowladnimo la helo oo transitionka laga baxo ismaana dhahin mar labaad baa haddana qulooyin kale oo ajaanibigu inta qalin warqad qaataan wax idiin qori doonaan maantana waa cadda laba kun iyo lix iyo tobankii inay weli ay qalin gaala la daba socoto wax qorayso waxaa loo bahan yahy soomaaliya unity baa loo baahan yahay midnimo iyo wadajir baan loo gudbi karaa mar labaad iyo mar saddexaadna waa u mahad celinaya dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan oo programkan dhegeysanayay waxaan sidoo kale u mahad celinaya dadka isu xil saaray oo iyagu programkan soo diyaariyey waan idin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdi samed macalin maxamuud oo ahaan jiray wasiir arrimaha gudaha ee dowladdii ku-meer gaarka ahayd haddana ah xildhibaan aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa haddaba waxaan mahad iyagana u celinayaa xiriiryaha guud ee madasha dhigisi asena suudi iyo arrintan maanta inoo soo sahlay xildhibaanka faarax sheikh oo isna ah xiriiryaha aad iyo aad ayaan labadiibna idinka mahad celinaya waxaan idin wareysanayay yaasiin ducaali waxaan inkala tegaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat